جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي bismillaahi araxmaani araxiim waa sabti kow iyo labaatanka rabiicul awal kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud weerar keligii duul lah oo khasaare lagu gaarsiiyey sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda dowladda kenya ayaa walaac ka muujisay dhaqaale la'aanta soo wajahday howlgalka gaalada midooda afrika ee soomaaliya munaasabad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay xaflad gabagaba u ahayd tartan cilmiyeed loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullaay
جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس جئناك جئناك أندلس والله يرعاك أندلس يا نصر أجدادي أندلس عوتي بأمجادي أندلس يا نصر أجدادي
waxaad wada dhagaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran mu'asasada alkataa'ib ayaa baahisay sawirada weerarkii cagmarinta ahaa ee sida ba'an loogu xasuuqay murtadiinta ee shalay ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga ee galgaduud bashiir muxiyidiin abu ayman ayaa warbixintan inoo haya aroornimadii hore shalay oo jimco ahayd halyeeyo ka tirsan ciidanka mujaahidiinta ayaa weerar cagmarina waxay ku qaadeen ilaa sagaal xero oo maleeshiyaadka hurdada ay ku lahaayeen gudaha iyo duleedka degmada ceeldheer wilaayada islaamigaha ee galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya halyeeyada mu'asasada alkataayib ee looga bartay soo bandhigidda jabka fagaaraha dagaalka ku gaara cadowga allah ayaa durba baahiyey sawiro ku dhow konton xabo kuwaas oo suurad ka bixinaya ama soo bandhigaya khasaaraha culus ee murtadiinta lagu gaarsiiyey weerarkii xasbinta ahaa ee ka dhacay degmada ceeldheer bariga wilaayada islaamiga ee galgaduud sawirada waxaa qayb ka ah meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo daadsan xeebta magaalada ceeldheer kuwaas oo badankood rasaasta mujaahidiintu ay haleeshay iyagoo firxad ah oo fagaaraha dagaalka kasii cararaya sidoo kale waxaa sawirada qayb ka ah gaadiid isugu jira cabdibiliyaal iyo kuwa waaweyn hub iyo saanad laga furtay murtadiinta iyo xeryihii murtadiinta oo si buuxda gacanta ay ugu dhigeen geesida towxiidka sawirada ay baahisay alkataib waxaa sidoo kale lagu daawanayaa ciidamada mujaahidiinta oo raayada towxiidka ka taagay bartamaha degmada ceeldheer sida aargada degmadaasi iyo mujaahidiinta oo si buuxda gacanta ugu dhigay magaalada oo dhan waxay ahaayeen sawiro shaafiyey laabta muslimiinta ku nool dalka iyo dibaddiisa kuwaas oo ay soo bandhigeen halyeeyadan ka tirsan fariiqa iclaamka si gaara geesyada kaamiramanada oo fagaaraha dagaalka ka soo gudbiya itusoo itaabsi taasoo laga fahmi karo wixii shalay cadowga allah ku qabsaday degmada ceeldheer waxaana macarakadii ceeldheer ay ku biiraysaa macaarigta ay diiwaangelisay taariikhda maadaama cadowga allah looga dilay kow iyo lixdan askari halka ay kaga dhaawacmeen laba iyo toddobaatan kale iyadoo intaasay sii dheereed gaadiid kuwa dagaalka ah iyo khanaa'im fara badan oo lagu soo furtay macarakadaasi mahadsanid bashiir weerar keligii duul lah oo khasaare lagu gaarsiiyey sahyuuniyadda yuhuudda ayaa ka dhacay magaalada alqudus ee ku hoos jirta gumaysiga yuhuudda sida warbixintan uu ku haya nuur cali warsame abuushayba wararka ka imaanaya dhulalka reer falastiin ee gumaysiga ku jira ayaa sheegaya in weerar halyeenimaha lagu qaaday dad yuhuud sahiyuuniyad ah xilli ay ku sugnaayeen magaalada alqudus keligidulo geesi ah ayaa weerar tuuray ah ku qaaday sahaynada xoogaga lagu dejiyey magaalada alqudus ugu yaraan laba sahyuuni ayaa si xun ugu dhaawacmay weerarkan oo ay bogaadiyeen xoogaga muqaawamada falastiin ee ka halgamaya magaalada khaza saraakiisha booliska sahaynada ayaa warbaahinta u sheegay in wiil dhallinyaro qiiraysan oo mindi ku boobay isku imaatin ay ku sugnaayeen dadka yuhuudda dadka gaalada ah ee dhaawacmay qaarkood ayay dhaawacyadoodu garaaba yihiin camaliyaadka isku xidhan ee dhallinyarada keligiyo duulayaasha ay fulinayaan ee ka dhankaha ciidamada sahaynada gumaystayaasha ah waa jawaab celin ka dhan ah faldembiyaadyada cadowga marna ma istaagi doonaan howlgallada iska caabinta ah ee gumaystaha ka dhanka ah ayaa lagu yidhi war ka soo baxay xoogaga muqaawamada kubnaan ka tirsan ciidamada yuhuudda ayaa lagu soo daadiyey gudaha magaalada qudus kadib markii ay dhacday camaliyaddii tooriyeynta isbuucii lasoo dhaafay howlgal friid ah oo keligood duuliyaal falastiiniyiin ah ka fuliyeen magaalada alqudus ayay ku dileen in ka badan lix qof oo yuhuudda gumaystayaasha ka mid ah mahadsanid abushayba dowladda kenya ayaa walaac ka muujisay dhaqaale la-aanta soo wajahday howlgalka gaalada midooda afrika ee soomaaliya khaalid xasan ayaa warbixintan inoo haya wasiirka arrimaha dibadda ee dalka kenya musaaliya mudafaadi ayaa ka hadlay walaaca dowladda kenya ka muujinayso dhaqaale la-aanta baahsan ee soo food saartay howlgalka afrikaanta ee soomaaliya ee yusom wasiirka ayaa soo hadal qaaday in kenya ay saameyn ku yeelan doonto amnigeeda haddii aan la xallin caqabadaha dhaqaalo ee hortaagan howlgalka afrikaanta ee soomaaliya wasiirka arrimaha dibadda kenya ayaa sheegay in caqabadaha uu hadda wajahayo howlgalka yusom oo wiiqi karo maleeshiyaadka ridada islamarkaana keeni doono in mujaahidiinta al-shabaab la wareegaan guud ahaanba soomaaliya dowladaha reer galbeedka ee maraykanka iyo yurub ayaa horay u diiday in ay bixiyaan dhaqaalaha ku baxaya howlgalka afrikaanta ee soomaaliya taas oo walaac xoogan ku abuurtay dowladaha afrikaanta ee qeybta ka ah howlgalkan mahadsanid khaalid munaasabad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada tieglow ee wilaayada islaamiga ee bakool sida warbixintan uu ku haya cabdiqani maxamed للنون إن تسكون وللتنوين أربع أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحلق ست رتبت فتعرفي أمس فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء waxay ahayd munaasabad heerkeedu sarreeyey laguna maamuusayey siddeed iyo toban arday oo dhammaysatay barashada iyo xifdinta qur-aanka kariimka taasoo ka dhacday deegaanka biyoley ee hoostaga degmada tiyeglow munaasabadda oo ay ka qayb galeen marti sharaf kala duwan ayaa waxaa ugu horreyn kelimad tawciye ah ka jeediyey sheekh ibraahim cali cabdulaahi oo ka mid ah culimmada muslimiinta marka qur-aanka waa kalaamullaahi subxaana wa tacaala ilaahay kalaamshayna walkuwiin ma leh ilaahay ay koonkan abuuray khaaliga eh makhluuqaadkan abuuray ilaahay ahaysiyey samaawaadka arada ahaysay yacni hadalshayu ilaahay subxaana wa tacaala may ku fadl badan yaha si ilaahay subxaana wa tacaala khaaliga eh makhluuq yan ku fadl badan yaha yaa ilaahay kalaamjaynan ku fadl badan yahe kalaamka makhluuqaadka dhammaan marka ilaahay qur-aanjay adduunyo aakhira laki liibane adduunkana dada hanuuniye khayrka dadka hanuuniye aakhrana jannaada ilaahay laka deere saadaba ayadananka akhriya akhriyowshe markan taa ka ajar laka hela si rasuulka sal alay wasalam sheegay meera rasuulka sal alay wasalam lankii akhriyo xaraf kitaabka ilaahay kamada mayliya xasanaad iyo leeya xasanadana bicashiri amhaaliyaw xalki xasana xarafba tuman xasanadaa ilaahay dadanka jaaziye markaase meera rasuulka meeraw alif laamiin iswadato xaraf halinkau meeraw laakiin me alifka harafkow laamkana harafkow miinkana harafkow xalki harafna waa tumun ajar alif laa miim shileediye soddon ajarow waman yuuta alxikmata faqad uutiya khayran katiira laakiin xikmo la siiyo mayba la siiyey khayr badan la siiyay ilaahi subxaana wa tacaala intaasi kadib waxaa taariikhda madarasada oo kooban iyo maraaxisha ay soo martay goobta ka jeediyey macalinka madarasada abuubakaru sidiiqi deegaanka biyoley macalin xasan macalin xuseen madarasadan mayba la asaasay iyo lamaadi hijiriya marxaladooyin badan maanaha marti marxaladan haddi la marow oo madarasadan abubakar sadiiq waa dafcadii lamaadu dafcadii hor tumi afar arday ahaayeen dafcadii lamaad hadduun maraan tumi isiiyed ardayu ilaahay subxaana wa tacaala ayaa ka mahadsan awood unalanama a ilaahay haniin suurtgeli ilaahay mayba ku tugana inuu unmayba waa ninka awaal mari meeli inka fayl ardayda qalinjabise ayaa bandhig cilmiyaad si weyn ay ugu riyaaqeen waalidiinta iyo dhammaan kasoo qaybgalayaasha xafladda kusoo bandhigay والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير القرآن نور القلوب ومصباح الصدور كما قال سيد الأنام إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب رواه الترمذي وقال حديث حسن الصحيح فعلينا أيها الحاضرون وخاصة الطالبين والطالبات معاهدة القرآن وختمه مرة في الأسبوع كما كان أكثر السلف الصالح وقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنما مثل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة إن عاهد عليها أمسكها وإن أطلقها ذهبت متفق عليه وأختم كلماتي بقول صاحب الجزرية والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القرآن آثم ugu dambeyn qaar ka mid a waalidiinta ayaa hadallo koo kooban dhankooda madasha ka jeediyey madarasada abuubakar sadiiq dadkii oo awlaado oo kajarti waalidiinshu haynina ilaahay khayr hasinka jaazi ilaahay wiina waahay tahay camalkan istusma kuweela ki ilaahay linka dhowaad allah kuweela ilaahay wiina waahay tahay ilaahay ralidiisna allahna sii dadkii intii hana booqati khayr allahanka jaazi intii oo awlaade oo macalinkun diinta bartay ima tarbiyahaydin ilaahay u siini muraadsiya fi dunya walaakhirat allah ka sakhra assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu الحمد لله ما إلهي كما أحد يعني أنتو أنتي أنتو كوريت هناك محايسن كتاب إني بولان خيان إني كتاب كبهايس ما لكن ما إلهي الجمعة دي إيونا القرآن كإني كور كافي ده إنه كور كأخري هايم الحمد لله رب العالمين آه، محداس إلهي الله waa dufcadii labaad ee ka qalinjabisay madarasada abuubakaru sidiiq ee deegaanka biyooley madarasadan ayaana ka mid ah madaarista lagu xifdiyo qur-aanka kariimka ah kuwa ugu tayada wanaagsan deegaankaasi mahadsanid cabdiqani mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee baay ayaa ka qayb galay xaflad gabagaba u ahayd tartan cilmiyeed loo qabtay dadka waaweyn ee wax ka barta dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan ee degmada buulafullaay ee wilaayada islaamiga ee baay mar kale warbixintan waxaa inoo haya bashiir muxiidiin abu ayman هيا بنا نعلو في عالم الإبداع وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع xafladdan oo ahayd mid saada loo soo agaasimay ayaa lagu qabtay howlka xafladaha usaama degmada boolofullay ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee baay waxaana lagu soo bandhigayey natiijada tartankii loo qabtay ardayda dadka waaweyn ee wax ka bartaa dugsiga hoose dhexe ee alfurqaan taasoo ay ka soo qayb galeen mas-uuliyiin iyo marti sharaf kala duwan tartankii loo qabtay ardayda ayaa ka koobnaa ilaa iyo afar majmuuco oo kale ah asmaa bintu abibakar sawda bintu zamca safiya bintu xuyey iyo zaynab bintu jaaxsh ugu horreynna waxaa xafladda ka hadlay sheekh ibraahim maxamed saalax oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya isagoona sheeqa bogaadiyey dadaalka maktabka tarbiyada iyo tacliinta ee ku aadan juhdiga uu ku bixinayo waxbarashada hooyooyinka ku xihan goobaha waxbarasho ee hoostaga maktabkan saasalaha mara jiri naftataydii una soomaaliya anaad weliba unaba muslimiin anaad shibhigaasaytii shibhul maw'uuda qabnay gabartahay la dilnee laakiin walba ha dili jiri tacliin ma jiran walbarasho ma jiran weliba may la aaminsanaaya caqiide baadile oo kuriyii gabar haddii dugsi la rajeeyile kii gabarta ka fahma badana ka burja adagdaa gabarta dugsi waxay karaabay kuriyata la isradana walaari jiri dhaqanhumadaasaa la aaminsanaya laakiin geega ilaahay mayna tusay gabdhihii oo geega kaalantiyo gaadadahaya waanu haan haddanta ka haraysanyin aragahaytan walbaradahayaan gabdhihii waay culuumtii sharciga iyo baradahaya maadigii iyo baradahayaq khayrkii iyo wanaagii oo geega bani'aadan horumarka dayrafadii haqaafadii qaadadaayaq laaskalebahay marka alkibaarana shakoy dadka yaryaraayeen leymee dadka igu wiineen badan lankoy waago walaalaha maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay ah ka abaalmariya khayr allah sida juhdigii iyo sacyigii iyo wadaan allah ka abaalmariya dadka igu wiineen waako iyoona wal tuubiye wal wanaaji walmabarada u beenley walaasayti marka walaalayaal tacliinta sayti iyo wanaagga sayti ka qiib qaadaneen oo walaalaha maktabu tarbiyati wa tacliim mar badanna sheegi galbagayna ilaahay og khayr allah siinsii ilaahay subxaana wa tacaala sacyigiin mashkuur allah ku weel gabdhihii gabdhowan haayeen haafado roogeen oo iska dhaadhaasiyeen walmabaradaana lahaayeen iyo weelan kayfidana roogeen khayr allah siinsiiye walana sacyigii mashkuur allah kuwaal walana nabigan calayhi salatu salaam aree man dalla calaa khayrin falahu midlu ajri faacilihi waali intaasi kadib waxaa mikrofoonka lagu soo dhoweeyey maamulaha madarasada alfurqaan xafladdani maanta waxaa loo qabanayaa arday oo marka ku jireen beryahan musaabaqo ay soo qabteen maktabka tarbiyada tacliinta walaayada islaamiga ee baay gaar ahaan qaybteeda haddaan joogno walaayada ee degmada buulufulay ee madrasada alfurqaan marka musaabaqada waa musaabaqadii labaad oo hadda loo qabanaya ardayda ka socota madrasada alfurqaan qaybteeda tacliimulkibaar musaabaqadii hore waxay dhacday rabiicu thaani kun afar boqol afartan iyo lixdii sanadkii lasoo dhaafay hadda waa musaabaqadii labaad oo loo qabanayo ardayda tacliimulkibaar gaar ahaan dumarka musaabaqadani waxaa gelay ilaa afar majmuuco oo ka kala socday qaybta dumarka waxay kala ahaayeen majmuucada asmaa bint abubakar sidiiq iyo majmuucada sawda bint zamca iyo majmuucada safiya bint xuyey iyo majmuucada faraad zaynab bint jaxsh afartaas majmuuco ayaa waxaa u dhexeeya musaabaqo oo loolan adag ay dhex mareen ardayda waxaan leenahay ilaahay abaalkiina ha gudo juhdiga aawadiin halkaa marka kasii wadashaan marka dhammaan inta ka soo qabashay xafladdani waxaan leenahay ilaahay marka abaalkiina ha badiyo juhdigiina oo ummad u haysaan ilaahay marka ajar idinka siiyo xubno kala duwan ayaa madasha xafladda ka hadlay waxaana ka mid ah guddoomiyaha guddiga tartanka isagoona faahfaahiyey qaabka u socday tartankan iyo majmuucada ay guusha raacday majmuucatu zaynab iyo majmuucatu sawda iyo maalintii saddexaad xaniis baheen labadaas majmuuci maalintii khamiistaha ay tartankeeniska kooyeen tartankan tartan eed iyo eed xiisan lewahay majmuucatu sawda su'aalood caadigaha la weydii may ku jawaabeenna toddoba su'aalood yase tooseen ku jawaabeen majmuucatu sawda majmuuca darajaatiha may naqatay tuman iyo shan daraj majmuucatu zaynab bintu jaxash yaana may la weydiiyey siyeedkii su'aalood caadigaha la weydii may ku jawaabeen aha siyeedkii su'aalood la weydii ku jawaabeen hal ku faa'iidayseen haleen oo majmuucda kala gift meelas may kasbatay majmuucatu zaynab tuman iyo todoba daraj majmuucooyinka marka qaabkaasaan tartamaayeen sanadkii labaad ayuu si toosa u socdaa tartankan xiisaha badan ayuu agaasinkiisu leeyahay maktabka tarbiyada iyo tacliinta wilaayada islaamiga ah ee baay haddaba maxay tahay ahdaafta loo qabanayo tartankan iyo miraha laga dhaxlay musaabaqada maxaa loo qabtay musaabaqadan waa markii labaad oo la qabanayo musaabaqadan waxaa loo qabtay waxay tahay horta awalan in gabdhaha muslimaadka lagu dhiirigeliya alqiraa'a waalmuraajaca inay wax akhriyaan wax iska soo diyaariyaan ku talagalaan inay musaabaqo gelaayaan waxaa kaloo loogu talagalay musaabaqada loo qabtay التشجيع على الإلقاء قفك إنه أود ويشا إنه واحد جيديني كرا هذا واحد أركينا مسابقة هوري تن فارق أدوين أو دحية أو تن هذا مركي قبل ده هذا ليسو مجا هذا مجموعة ذي كسعطة كدي من سؤاش مجموعة ذي لا ترتميسو سؤاش يس وحي وشيجيسا بصوت هادئ ونظيف أيضا وحقوف هجرين معناها إلى سبحانه وتعالى وحوي ديسين إنه عمل كاس النجا أقبله إذن كان إذن بركة إن شاء الله تعالى وحنلقط لقلي إن شاء الله تعالى جوائز بإذن الله تعالى قبلها ولا الله نجا مسلمات كان إن شاء الله تعالى إن لصيو wuxuu ahaa barnaamij ku bilowday qaab isugoodin oo majmuuco kasta ay soo bandhigayeen diyaargarowgooda iyo waxa ay rajeynayaan ugu dambeynna waxaa madasha xafladda lagu abaalmariyey afarta majmuuco iyo sida ay kaalmaha u kala galeen majmuucadan ku horreyd waa zaynab binti jaxsh kaalinta koodiya qaadatay abaalmarin hangme baan hellay lacag diirasa konton dolar amriikiyan majmuucada labaadna maba jaa'isaha aan hellayan sawda binti zamca ah afartan dolar majmuucada saddexaadna asmaa binti abibakar ah iyo majmuucada afaraad sufaya binti xuyay lamadaas majmuuc mayba isla galan kaalinta saddexaad waana soddon dolar iyo jaa'isaha aan helen baaraka allahu fiikum qaar ka mid ah dumarkii ka qayb qaadanaya barnaamijkii tartanka ee lagu qabtay madarasada alfurqaan ayaa dhankooda cabiray shucuurkooda ku aadan musaabaqada iyo waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaan noo magaca ilaaro ma cabdulaahi majmuucadayna waa zaynab bintu jaxsh dhiirigelinta xeedayeedan qaylata maasha allah gee kaaflada ahniin gabagabawti maasha allah ilaahanka mahadiyaan walaayada baay alislaamiya noo geekaana taaliimul khibaar eedii eedan ahniin dhiirigeli andalus xarunteeda degmada buulafulay ayaa si gaara u tabinaysay tartankan muddada uu socday kaasoo xamaasad iyo xiise gaara u sii yeelay tartamayaasha daawadayaasha iyo dhegaystayaashaba wuxuu u ahaa tartankan mid wax badan ay ka faa'iideen maadaama lasoo bandhigay juhdigii xagga waxbarasho ee la geliyey waalidiinta ku xidhan madarasada alfurqaan
وحديثنا يحلو ويشنف الأسماع ويشنف الأسماع warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus saaka waa naga inta inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alle idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu